deena ku guda jirnay habeenkii caawa lixaad oo insha allahu tacaala aynu gelayno darsi ama muxaadaro ka mid ah muctamarkii ciwaankiisu ahaa wa ana hada siraadii mustaqiima faitabicuuh caawa insha allahu darsigu ciwaankiisu waxa weeye manhaj lqur'aani alkariim fi tahdiib nufuus oo ah manhajka ama sida qur'aanka kariimka ahi uu nafaha u sifayo oo u wanaajiyo qaabku u daaweeyo oo u taskiyeyo nafaha u hagaajiyo ayaynu gelaynaa insha allahu tacala waxaa soo jeedin doona akhuna fadiilatu doctor sheekh axmed xaaji cabdiraxmaan insha allahu tacaala ilaahi subxaanahu watacala waxaan ka rajeynayaa inuu sheikha abaal ka siiyo aakhirana miisaankiisa xasanaadka ugu daro innagana inuu ina ka dhigo kuwii maqla kelmadda wanaagsan oo raaxa insha allahu tacaala kusoo dhawow
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد walaalyaal ciwaanka muxaadarada caawa waa ciwaan ballaaran oo dheer oo aan la soo koobi karin maxaa dhacay kitaabka kan qur-aanka ahi waa kitaabu hidaaya wuxuu u yimid inuu nafta bini aadan ka daaweeyo inuu islaaxiyo inuu ilaahay ku xiro inay noqoto naf saalixa qur-aanka muhimadda uu lahaa taasaa ka mid ah mas'alada akhlaaqduna way guda weyn tahay oo meel kastay gelaysaa waktiga hadda la joogo oo casriga hadda aynu ku noolnahay waa casri maadiyaad ah oo dadku aynan akhlaaqda wax weyn siin oo ihtimaam weyn aan la siin allaahumma akhlaaqda gasha xagga tijaarada iyo xagga kasbiga in wax la helo mooye yacni nafciyadii iyo hunguri xumadii ayaa bini aadamka ku badatay waxyaalihii akhlaaqda ahaa aada bay ugu yaraanayaan ayada laftigeeda waa mawduuc meesha ku jira mawduuca kaloo meesha ku jira waxa weeye saxwadatan islaamiga ah ama dacwadatan islaamiga ah oo runtii ku bilaabatay dacwo saxaysa qofka bini aadamka ah suluugiisa iyo akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa saxaysa waxaa moodaa arrinku hadda sidii inuunan ahayn oo waxa weeye waxa badan ay soo kordheen oo inxiraaf ah oo akhlaaqdii iyo wanaaggii iyo wixii lagu aqoon jiray dadka ducaadda ahi wax badan oo ka gedisan laftigeeda inay soo kordheen saas darteed marka mawduuca kani wuxuu geli karaa meelo tiro badan wuxuu yeelan karaa qaybo tiro badan laakiin insha allahu maadaama ay muxaadaradu kooban tahay oo hal saac oo kale tahay waxaynu insha allahu kusoo koobaynaa nuqaab asaasi ah waana ogtihiinoo mas'alada akhlaaqda bini aadamku qadiiman wa xadiidan ihtimaam buu siiyey waxaad ogtihiin inay jiraan aragtiyo iyo nadariyaad kala duwan oo akhlaaqda ka hadlaysa maxaa dhacay bini aadamku inuu sacaado helo oo liibaan helo oo istiqraar helo oo helo inshiraax sadr ayaa loo danleeya xaggee ka helayaa marka aragtiyaal isku dayay baa jira waxaa jira aflaton madiina uu sugila madiinat aflaton oo iska mithaali ah akhlaaqiyaadka waa laga hadlay falaasifaduna waa ka hadleen laakiin akhlaaqda sida loo saxo ilaahay ayaa caliim ku ah isaga ayaa loo daynayaa isagaa bini aadamkan suubsaday isagaa yaqaan sidii loo hagaajin lahaa waxyaalaha wanaagsan oo bini aadanka dhaqanka wanaagsan oo la arko oo muslim iyo gaalo lagu arkana waa miiraati nubuwa waa wax laga dhaxlay ambiyadii waa wax waxyiga laga dhaxlay haddaad aragtaan cadaalad in la jecel yahay zinada in la neceb yahay in runta la jecel yahay arrinka noocaasahoo bini aadanku uu ka siman yahay waxa weeye waa dhaxalkii ambiyada ilaahay laga dhaxlay wey walidalika xadiis waxaa jira nebigu uu yihi ina mima adraka annaasu min kalaami اnubuwati اluulaa waxyaalihii ay ka dhexleen waxaa ka mida idaa lam tastaxi fasnac maa shit haddaadan xishoonayn waxa ratisuubi marka waxa weeye xishoodka iyo wanaagga iyo cadaaladda iyo in bini aadamku arrinkaasi ay ka wada siman yihiin oo ay noqoto akhlaaq mushtarag ah ma ahan maskaxi laga helay ee waxa weeye waa dhaxal laga dhaxlay ambiyadii ilaahay kitaabkan qur-aanka ah waa kitaabkii bedelay kownka kan iyo caalamka kan markii la soo saaray wuxuu ku suubiyey inqilaab wuxuu ku suubiyey isbeddel isbeddelkaas uu ku suubiyey waxa weeye jawharkiisa wuxuu ka daaweynahayey waxyaalaha cilmiga iyo macrifada ku saabsan oo ah ilaahay ambiyadiisa haybiyaadka waxaas waa waxyaalo cilmi kusa ku salaysan waxa kalena waxay wax suluug kusa ku salaysan ka daaweynayay bini aadamka isagaa bedelay dadkaad og tihiin oo khamrada cabbayey oo zinaysanayey oo isdilayey oo isleynayey oo caruurta yaryarka ah oo gabdhaha oo ay dhaleen duugahayey oo ninba ninkuu ka xoog badan yahay uu suuraba yeelayey dadkii ka wixii ka dhigay weeye dad isjecel mujtamac mutaraaxim ah mujtamac musaalim ah mujtamac isjecel qur-aankan ilaahay ayaa ka dhigay saas darteed marka kitaabka kani waa kitaabu hidaayatin wa raxma yacni hanuun iyo naxariis ayaa la soo dejiyey ilaahay wuxuu leeyahay lam yakun aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wاlmushrikiina munfakiina xataa taأtiyahum اlbayina rasuulu min allahi yatluu صuxufa muطahara fiiha kutub qayima yani kama ay zuulin dadkii gaalada ahaa oo ahlkitaabka ahaa iyo mushrikiin mushrikiinta ahaa munfakiina kuwa ka fakanaya ama kuwa aan arrinkaasi ka baxsanaya oo inay khaldan yihiin oo ay baadi ku sugan yihiin ilaa ay uga timaado bayinadu xujadu rasuulu min allah ka bedel xujadaasi waa rasuulka ilaahay oo akrinahaya suxuf mutahar ah oo la taahiriyey fiiha kutubun qayima kutub qiimo leh oo macno leh oo wanaagsan ayaa ku sugan suxuftaas marka manhajkaasaa lagu bedelay dadku waa xumaayeen fii dalaalin mubiinin bay ku jireen qur-aankaas ayaa bedelay ilaahay wuxuu leeyahay wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaana likulli shay wahudan waraxmatan wabushraa lilmuslimiin qur-aanka kan baan kugu soo dejinay tibyaanan likulli shay isagoo shay kasta caddaynaya in caam laga dhiga ayaa fiican qaar baa waxyahan xalaasha iyo xaaraanta laakiin in la camimo ayaa culummada qaarkeed ku tagtay wahuwa alasaxu waalarjax iyo wahudan hanuun iyo waraxmatan naxariis iyo wabushraa lilmuslimiin uu u yahay ayaa qur-aanka loo soo dejiyey ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha annaasu qad jaa'atkum mawcidat min rabbikum washifaaء lima fi الsuduur wahuda waraxmat lilmu'miniin waxaa idiin timid mawcida in laydin wacdinayo oo wax laydin tusaalaynayo wax laydin sheegayo iyo washifaaءu lima fi الsuduur qur-aanka kan waxyaalaha bini aadanka ku jira oo shubahaad ah oo shaki ah ayuu daawo u yahay oo daawo xisiya weeye waa daawo macnawi ah labadaba waa yahay iyo wahudan waraxmatan lilmu'miniin inuu u yahay hanuun iyo raxmad dadka mu'miniinta ah ilaahay wuxuu yidhi qad jaa'akum min allahi nuuru wa kitaabun mubiin yahdi bihi allahu man ittabaca ridwaanahu subula asalaam wayukhrijuhum min aulumaati ila annuur min aulumaati ila annuuri biidnihi wayahdiihim ilaa siraatin mustaqiim qur-aanka kan waxa weeye waa kitaabkaas cad oo ilaahay qofkii uu la doono wanaag uu ku toosinayo jidka saxa ah oo uu dadka kaga soo saarahayo mugdiyaalka oo ugu soo saarahayo nuurka oo uu jidka toosan ku hanuuninahayo kitaabkaas wey hada bayaanu linnaasi wahudan wamawcidat lilmuttaqiin walaqad jaa'ahum min rabbihim alhudaa waxaasoo dhan waxay ku tusinayaan qur-aanka kan inuu hanuun iyo raxmad iyo caafimaad laga caafimaad yahay shaki iyo shubuhaad iyo wax alla wixii wasaawis ah inuu la yimid wanunazilu min alqur'aani ma huwa shifaaءun waraxmatun lilmu'miniina walaa yaziidu الظaalimiina ilaa khasaara qur-aanka kan waa shifo waa caafimaad caafimaad macnawi ah iyo caafimaad xisi ah iyo raxmad waa qur-aan kariim ah ilahay ku sheegay falaa uqsimu bimawaaqici الnujuum wainahu laqasamu low taclamuuna cadiim inahu laqur'aan kariim fii kitaabi maknuun laa yamasuhu ila almutahharuun qur-aanka kan waa kitaab kariim ah wey oo yani kitaab sharafi ku jirta wey laqad anzalnaa ilaykum wainahu ladikrun laka waliqawmika wasawfa tus'aluun ma garata yani sharaf buu idin yahay sharaf ayaa qur-aanka kani uu u yahay dadka mu'miniinta ah oo dhan ayuu u yahay waa qur-aan muhaymin ah oo wixii ka horreeyey kutubtii ka horreeyey oo dhan markhaati u ah oo isagu qaadi u ah waanzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi musadiqa lima bayna yadayhi min alkitaab wamuhayminan calayh magarate qur-aanka kani waa muhaymin buu u yahay wax alla wixii ka horreeyey oo dhan ayuu wuxuu u yahay wax xukminaya marka kitaabkaas oo ilaahay aad u sheegay daawadiisa allahu nazla axsana alxadiidi kitaaba mutashaabihan mahaaniya takhshaciru minhu juluud aladiina yakshawna rabbahum uma taliinu juluuduhum waquluubuhum ila dikri illah dalika huda allahi yahdi bihi man yashaa qur-aankaas waa qur-aanka markii la maqlo la khushuucahayo oo qashcariirada ay qabanayso qofka bini aadanka ah oo noof oo xayiga ah ay qabanayso kitaabkaas wey ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam wuxuu dadka u hanuuninaya tii wanaagsanayd yani jidka toosan dhan walbaba ha noqo ha noqoto xagga muctaqadka ha noqoto xagga cibaadaadka ha noqoto xagga mucaamalaadka ha noqoto xagga akhlaaqda kitaabka kan yahdii lilatii hiya aqwam tii wanaagsanayd oo toosnayd ayuu dadka ku hanuuninaya qur-aanka kan haddii buuruhu lagu socodsiin lahaa qur-aan lagu socodsiiyo buuraha hadduu jiri lahaa waa qur-aanka kan walow ana qur'aana suyirat bihi اljibaalu aw quطicat bihi اlardu aw kullima bihi اlmawta yani hadduu jiro qur-aan buuraha lagu dhaqaajiyo ama dhulka lagu jeexo ama wixii dhintay lagula hadlo kan ahaan lahaa qur-aankan u ahaan lahaa yani hada kitaab kitaabkan ayuu ahaan lahaa low anzalna hada alqur'aana calaa jabalin لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله haddii qur-aanka lagu soo dejin lahaa jabaadaadka buuraha oo ay garanayaan way khushuuci lahaayeen wayna kala daadan lahaayeen marka famaa baalu laadamiyi dadka aadamiga ahi maxay la kala daadan la'yihiin maxay u khushuuci la'yihiin maxay qur-aankan ugu hanuuni la'yihiin oo ugu hogaansami la'yihiin waa arrin cajaa'ibow qur-aankan shanigaasuu leeyahay waa qur-aankii intay maqleen jinnigu ay yidhaahdeen kitaab yaab le baan maqalay قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به يعني قرآن ذلك كهنونها يجدك التوصل وهنونك أيام مقري ورهمين بإليه مرك قرآن كان وقرآن كي بدلي أمدي أدويلين أمد كستا أو اسكود ديفته أو أمر كي سقارتنا بدلي يوي ma garatay sababtu waxa weeye waa ilaahay wuxuu ugu talagalay in kownkan kan uu suubiyey warqaddii lasoo raaciyey wey warqaddii lasoo raaciyey daawada markii la isticmaalayo se warqad lama soo raaciyo warqaddaa sida loo isticmaalo soo kuma qorna haddii si kale loo isticmaala miyay sax noqonaysaa waa maya sidii ilaahay raalliga ka ahaa waa mithaalgeeda wey waa tashbiih sida ilaahay raalli ka ah ilaahay wuxuu rabay wuxuu doonayey wuxuu diidayey iyo sidii wax loo cilaajin lahaa intaba qur-aankaan ayay ku egtahay ay ku dhantahay nabiguna waa sheegay salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi wuxuu yidhi yaa ayuha annaas fainamaa ana bashar bini aadam baan ahay yuushiku an ya'tii rasuulu rabbii waxaa dhici karta rasuulka rabbi inuu ii yimaado oo malakamofkiiya oo aan ajiibo وأna taarikun fiikum haqalayn laba culus baan idinkaga tegey أwaluhmaa kitaab الlah fiihi اlhudaa والnuur kitaabka ilaahay oo hanuun iyo iftiin man istamsaka bihi وأkhada bihi kana calى اlhudaa qofkii ku dhago oo qabsada hanuun ayuu ku sugan yahay waman akhaطأahu dal qofkii ka leexda oo gafada waa baadiyoobaya iyo wa ahlu beyti beytkii dadkii nebiga qaraabadiisa ahaa uu ka tegey udakirukum allaha fii ahli beyti udakirukum allaha fii ahli beyti halaatan ayaa nebigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh yani waxaan idinkaga tegey kitaab haddaad iska laalaadisaan oo qabsataan inaan baadiyoobeyn inaan baadiyoobeyn xadiis saxiixow waxaa nebigu yihi salawaatu ullahi wasalaamuhu calayka calayka bitilaawati alqur'aan fainahu nuuru laka fi lardi wadukrun laka fi lsamaa iftiin buu adduunka kuu yahay xaggana kayd buu kuu yahay oo isaga aakhira kaaga horeeya magarat nebigu wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi alqur'aanu shaaficun mushafac qur-aanku waa mid dadka u shafeeca wey wabaaxilun musadiq waa waa qof qofka dadka u dooda oo doodiisana la qaato wey man jacalahu amaamahu qaadahu ila aljanna qofka hortiisa dhiga jannada ayuu u kaxaynayaa waman jacalahu khalfahu saaqahu ila annaar qofkii laakiin diida dee naartu gelaya qur-aanka kan waa qur-aankii dadkii rumeeyey kor u soo qaaday oo ka dhigay saada iyo culumo iyo dad la yaqaan dadkii diidayna hoos geeyey oo qur-aanka kan xadiiskii cumar uu leeyahay ama inii samictu nabiyakum sala allahu calayhi wasalama yaquul ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariin muslim baa wariyey yani nebigaan waxaa maqlay buu leeyahay isagoo le qur-aankan dad buu kor geynaya waa qolada waa qoloma waa qolada rumaysa qolana hoos buu geynayaa waa qolada diida wey qur-aanka shanigaasuu leeyahay waa kitaabkaas inuu wax bedelaba loo soo diray akhlaaqduna juz bay ka tahay ama qayb bay ka tahay waxyaalaha uu bedelayo ama waxyaalaha uu hagaajinayo horta akhlaaq maxaa la yidhaahdaa akhlaaq khilqada iyo khuluqdu isku maad bay ka timaada kha iyo laam iyo qaaf waa isku macno asalkoodu waa isku mid abuurista bini aadamka la abuuray iyo khilqadda iyo hay-adda uu leeyahay khalqi baa la yidhaahdaa khuluqda iyo sajiyada iyo dabiicada uu leeyahayna khuluq baa la yidhaahdaa marka khuluqduna ma ahan qofku wax uu suubiyo ma ahan laakiin waa wax caada u aho dhaqan u awoy yani shay inaad maanta socotid u meel gaartid akhlaaq kuu noqon mayso akhlaaq waxaa la yidhaahdaa wixii dabiicad kuu noqda oo dhaqan kuu noqda wmaa yaakudu bihi linsaanu nafsahu min aladabi wixii uu naftiisa qofku ku carbiyo ayaa khuluq la yidhaahdaa liannahu yasiiru kalkhilqati fiih wax ku abuuran oo dhaqan ah uu qaayibay ayay noqonaysaa akhlaaqdaas bini aadamka uu leeyahay qof walba leeyahay labay u qaybsantaa wax jibilli ahoo fitri ah oo abiici ah oo ilaahay usan ku abuuray dadka qaarkood deganaanshaha xasiloonida kaadsiinyaha runta qaar baa ilaahay saa u abuuray oo dabci wuxuu siiyey yaab leh qaarna waa muktasab oo waxa weeye qofku inuu kasbado oo ku dadaalo oo isku layliyo oo isku carbiyo ayaa loo baahan yahay kaas jibiliga ah waxaa u daliila xadiiskii wafdi cabdilqays waxaa la socday nin ninkaasi raggii saaxiibadiisa ah waa uu ka dib dhacay firtigiisii buu xirtay waa dabraday kadib dhar fiican buu qaatay nebiguu tegey ashaj cabdilqays baa la odhan jiray yani shaw nin daqar leh ayuu ahaa ninkaas nebigu wuxuu yihi laba khislo baad leedahay labadaa khislena waxa weeye alxilmu waalanaa yani nin xaliim ahoo iyo nin kaadsinya leh ayuu ahaa dulqaad leh oo aan degdegaynin ayuu ahaa markaasuu yidhi ma wax ilaahay ugu abuuray wa ilahay kugu abuuray wy ilahay wuxuu igu abuuray oo saasoo kale alxamdulilahi bu ilaahay waa uga mahadinaya arrinkaasoo kale marka ninkaasi deganaashahaas uu dalkaa dheeraa kama cilmi badnayn diin badan ma baran oo iyaga uguma horreynin laakiin waa ilaahay dhaqan uu siiyey uu qaajibay ayuu ahaa alxilm waalanaa hind binti cutba markii laga sheekeeyey zinada waxay tihi wahal tasni lxora naagta xorada ah oo kariimada ahi oo qoys ka dhalatay miyay zinaysataa way la yaaban tahay yani naftaydu iskuma quuli karo wey yani dabcigaas waa dabci cifada ah oo alla ku abuuray sidoo kale abubakar kamana ma cabi jirin jaahiliyadii muru'adaasi waa muru'a ilaahay ku abuuray ma garatay khilqo ilaahay siiyey oo dabci u noqotay oo khuluq u noqotay ayay noqotay nebiguna wuxuu yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi markuu ka sheekaynahayey la weydiiyey dadka yaa ugu fiican annaasu macaadin dadku waa macaadin khiyaaruhum fi ljaahiliyati khiyaaruhum fi lislaami idaa fuqhu yani dadku siay u kala wanaagsanaayeen markoodii hore ayay u kala wanaagsanaanayaan dabci waxaa jira ilaahay qofka ugu abuuray oo guryaha qaarkood ay iska leeyihiin yani tarbiyada ay soo qaateen ama madax bay ahaan jireen ama dad bay xukumi jireen amaba waxay ahaayeen dad si un loo furmeeyo yani dhaqankaasi waa la qaayibaa carruurta waa lagu tarbiyeeyaa kaabiran can kaabir waa la iska dhaxlaa dhaqan noocaasoo kale oo jibilli ah oo ilaahay dadka siiyey ayaa jira oo ku yimaada arrinka noocaasoo kale ah oo dhaxaltooyada ah ku yimaada arrinka kalena waa arrin muktasab oo hadde dadaal ayaa loo baahan yahay ilaahay wuxuu yihi waladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana yani mujaahada mujaahadadu waa nooc takalufaa ku jira qofku inuu wixii isku dayayo oo isku khasbayo hadday kaa timaado arrinkaas oo aad tahay saadiqi niya ilaahay waa kuu tamimaya inta kale lanahdiyannahum subulana inta kale waa lagu waafajini haddaan adigu juhdiga aad la timid iyo daaqadii iyo wuscigaagii aad la timid inta kalena ilaahay waa kuu kamilaya waxaa ka mid ahaa xadiiskii abu darda inama alcilmu bاltacalumi wاlxilmu bاltaxallumi waman yataxara alkhayra yucطa waman yatawaqa ashara yuuqa yani cilmigu waa barasho qofku waxa weeye iskama ma dhasho isagoo caalima laakiin wasbaraa waa khuluq la kasbado sidoo kale in qofku uu yahay qof dulqaad leh waa iska yeeli karaa waa ku tababaran karaa qofkii khayrka raaraadiya waa la siiyaa qofkii sharka iska teeda waa laga teedaa waa laga leexiyaa arrinkaasi marka waxay kutusinaysaa in la kasbado asarkaasi waxaa weriyey khatiib albaqdaadi fi taariikhihi bisanadin xasan sheekh alalbanina silsilati saxiixa ayuu ku soo arooriyey waxaa ka mid a xadiidka saxiixa ahaa waman yastagni yugnihu llah waman yatacafaf yucifuhu llah waman yatasabar yusabirhu llah qofkii hani iska dhiga oo ilaahay ku kalsoonaado oo wixii uu haysta qanaaca ilaahay ku siiyo ilaahay waa deeqaya qanaacu siinaya waa kanzi qanaacadu qofkii cifo raadiya iyo inuu maaragtay dhowrsanaado ilaahay waa dhowraya qofkii sabir raadiya ilaahay waa sabir siinaya ma garata arrinkaasina waxay kutusinaysaa akhlaaqda in la kasban karo oo lagu dadaali karo bini aadamka waad ogtihiin oo nabaryaadka akhlaaqda qaarba meel bay ka fiiriyaan qaar waxay leeyihin bini aadamka waxaa xukuma calooshiisa sida aragtida markizimka iyo maadiya aljadaliya qaar waxay leeyihiin waxaa xukuma bini aadanka waxa loo yaqaano jinsiga oo qaraa-istiisa ayaa xukunta sida froid oo kale oo nadariya taxliili nafsi uu leeyahay bini aadanku sida uu xataa hooyadii markuu nuugahayo daafic jinsi ah ayaa ku jira qaarna waxay leeyihin nadariyada nadariyada ijtimaaciya bini aadanka dhaqanka waxaa siiya waa bii-ada iyo mujtamaca uu joogo oo mujtamacaasi waxa ay uu diidan yahay waa diidayaa waxa ay rabaanna waa qaayibayaa oo nadariyada ijtimaaciya oo dorkaym iyo wixii la mid ah aragtiyooyinkaa reer galbeedka oo kulligood ansax ahayn qofba in ka fiiriyey nimanka saddexdii ninoo indhahala ayadoo loo diray maroodiga la mid ah yani bini aadanka wuxuu leeyahay khaasiye xayawaani ah laakiin khaasiye kaleo wuxuu leeyahay ruux ilaah yaa ku jirta yani marka bini aadanka laguma fasiri karo si bahiimiya looma looma maaragtay cilaajin karo waxa weeye waa ka wen yahay waxaa ku jirta khasladaasaa ku jirta ruuxana ilaahay buu xambaarsan yahay ilaahay marka bini aadanka waa uu sheegay dhaqankiisa oo waa uu ka warramay yacni inahu kaana daluuman jahuulan bini aadamku inuu dulmi badano yahay oo jaahil yahay oo uu wax uu haddiiba la gudo ilahay waa sheegay maxaana ammaanadii marka laga sheekeeyey loo bandhigay cala asamaawaati waalardi waaljibaal oo ay diideen ayuu isagu xambaaray markaasaa lihi inahu kaana daluuman jahuula khilqadaas waa leeyahay dhaqankaas waalظulmu min shiyami الnufuusi fain tajid daa cifatin falicillatin laa yadlimu bini aadamku dhaqankiisu inuu wax dulmiyo uu jecel yahay haddaa aragtid nin wax dulmin waayey waxaa dhici karta cilaa jirta ama cillaas diini ha ahaato ama taageeriba ha ahaate taageeriba ha ahaate bini aadamku waa degdeg badan yahay wa kaana alinsaanu cajuula ma garata degdeg baa ku jira khuliqa alinsaanu min cajal degdeg baa laga abuuray waxa kutubta tafaasiirtu markay ka hadlahayaan ay yidhaahdaan aadam markii la khalqinahayey oo nafsigii lagu abuuray maxaan ku idhaahdaa ruuxdii isagoo aan weli lugaha gaarin buu hinqaday oo inuu ordo isku dayey ma garatay waa iska waa war aan hadda sanad loo hayn laakiin bini aadamku waa deg deg badan yahay bini aadamku xaalad mucayana kuma deganaado marba xaalad buu saarnaanaya ina alinsaana khuliqa haluuca haluucaasi muxuu yahay idaa massahu sharu jazuuca haddii dhibaata ku dhacdo ninkaasi waa argagax iyo waxaa ku jira magaciisa wa idaa massahu alkhayru manuuca hadduu khayr helana kiiba ma ahan kii shalay aada wax tartay oo aad u ixsaan fashay oo aada hagaajisay maba ahanba cirkaasuu isgeynaya kiiba ma aha yani haddiiba waa hilmaamaya bini aadamku bini aadamku waa dood badan yahay oo qaylo badan yahay oo muran badan yahay kaana alinsaanu akara shayin jadala ma garata nebigu markuu faadumo iyo cali kiciyey oo ay yidhaahdeen ilaahay hadduu maaragtay na soo kiciyo waa soo kici lahayn wuxuu ka tegey isagoo doodiisa garaacaya uu leeyahay wa kaana alinsaanu akara shayin jadala binaadamku waa muran badan yahay yacni in uu sallimo xaalad uma badna inta badan yani waa dood buu ka keenaya dhaqankaas ilaahay waa ku ogyahay bini aadamka sifaat tiro badan ayuu leeyahay oo bahiimi ah sifaat tiro badan oo fiicanna waa uu leeyahay akhlaaqda waxa u ah waxay kale leeyihiin rakaa'is usus dhawaacid bay kale leeyihiin ibnu qayim oo runtii aada iyo aada uga hadla ah ayaa wuxuu sheegay xusnu lkhuluqu inuu afar rukni leeyahay afartaa rukni wuxuu ku sheegay asabr sabarka iyo alcifa cafiifnimada iyo ashujaaca geesinimada iyo alcadl caadilnimada afartaas ayaa rukni u ah buyi inta kalena way soo hoosgelaysaa sabirku wuxuu keenayaa buu yidhi inuu suubiyo cadhada inuu qariyo inuu dadka dhirta ka daayiyo inuu dul qaato inuu kaadsiye la yimaado inuu rafiiq noqdo rifqi la yimaado in cajalada iyo dayshka uu ka baxo cifaduna waxay keenaysaa inuu ka fogaado waxyaalaha xunxun iyo qubxiga ah ama qowl ha noqoto ama ficil ha noqotee waxay ku xambaaraysaa inuu xishoodo waxay u diidaysaa waxyaalaha fuxshiga ah iyo bakiilnimada iyo beenta iyo xanta iyo isku dirka geesinimaduna waxay ku xambaaraysaa cizati nafs qofku inuu casiiz yahay iyo inuu akhlaaqda wanaagsan higsado waxaa xunna uu naco ayay ku keenaysaa inuu bixiyo waxyaalaha uu jecel yahay bay ku xambaaraysaa sida deeqsinimada oo kale wamaa ilaa dalik waxay tusinaysaa inuu isxakameeyo laysa shadiidu bisurca qofku inuu wax legdo ma ahan geesinimadu inama shadiid aladii yamliku nafsahu cinda alqadab caladiisa inuu xajin karo ayay keenaysaa inuu u cududaaro qofka khasmigiisa ah ayay ku xambaaraysaa cadliguna waa meesha loo dhintayba waa meesha isku dheelitiraysa akhlaaqda yani akhlaaqda qaarna waa liidataa qaarna waa fiican tahay oo laakiin dhanka kaley jirtaa meesha wax dhexdhexaadinaysa waa cadaaladaasu oo qofku inuu deeqsi yahay iyo inuu muudal yahay yacni waxaa jirta qof waxba aan reebanayn oo xoole mubader ah meel dhexe oo deeqsinimaa baa la istaaji geesinimadu waxay u dhaxaysaa qofku inuu yahay meel iska tuur qar iska tuur iyo inuu yahay qof fulay ah ayay udhaxaysa oo meel dhexe wahaakada cadaaladu marka waxay keenaysaa dhexdhexaadnimadaas ayay keenaysaa afartaas ayuu ku ururiyey waxyaalaha wanaagga ah waxyaalaha xunxunna waxay afar rugni bay leeyihiin buu yidhi jahli iyo dulmi iyo ashahwa waalghadab afartaasa u asal ah akhlaaqda xunxun ayuu yidhi diinka kan ama qur-aanka kan wuxuu u yimid akhlaaqda inuu hagaajiyo oo saxo ayuu yimid saynu u sheegnay caqiidada inuu toosiyo cibaadaadka ilaahay rabo inuu sheego akhlaaqda inuu hagaajiyo ilaahay uu mana sheegtay ummaddatan laqad mana allahu cala almu'miniina id bacata fiihim rasuula min anfusihim yatluu calayhim aayaatihi yatluu calayhim aayaatihi wayuzakiihim inuu tahirahayo dadka kan oo ka tahirahaya waxyaalaha xunxun ayaa ilahay ugu mana sheegtay huwa aladii bacata fi lummiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatih wayuzakiihim ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين يعني إن طهرها يو أخلاق من كطهرها يو أي إلى هاي الشيء قرآن كوحو أماني قفك إن استهره قد أفلح من تزكى حليماني قفك استهره قد أفلح من زكاها قفت نفسها قفك طهره أي الإيمان إسكله وقد خاب من دساها qofkii aan dahirin oo xumeeyana de qofkaasi waa uu hoog hoog baa ku dhacay akhlaaqdaas nebiga waxaa lagu tilmaamay wa inaka lacalaa khuluqin cadiim khuluq cadiim ah baad leedahay mufasiriintu waxay ku sheegeen ay calaa diinin cadiim ilaa diintii iyo khuluqdii waa isku midoobay qofku hadduu diin fiican yahay waa akhlaaq fiican yahay diinta tanna waxay u yeeraysaa akhlaaqda wanaagsan ayay u yeeraysaa waxayna diidan tahay akhlaaqda xun ayay diidan tahay hadda qur-aanka meel kasta markaa tegtid oo aad qur-aanka akrinaysid aayadaha ku soo arooray sabirka waxaa la yidhaahdaa waa ka badan yihiin sagaa sagaashan mawdic waa ka badan yihiin aayadaha ixsaanka oo qofka inuu ixsaan loo fala ah waxaa la yidhi ilaa lixdan iyo toddoba mawdic ayay ku soo arooreen aayaad ka sheekaynahaya cadliga iyo sidqiga iyo cafwiga iyo deeqsinimada iyo cafaafka waa teena ka bateen aada iyo aad ayay u badan yihiin waxaa qur-aanka aada ku arkaysaa aayado tiro badan oo qofka akhlaaqda wanaagsan uun lagala hadlahayo waquluu linnaasi xusnan dadka war war wanaagsan dhahaya waqul licibaadii yaqulu latii hiya axsan dadku wax fiican ha yidhaahdeen walaa tansawu lfadla baynakum war ha hilmaaminina wixii khayroo idiin dhexeeyey haddaa hadda kale tegaysaan xataa ma ahan inaad xusan weydaan wixii wanaag ahaa iyo sabirka fasabrun jamiil fasfax asafxa aljamiil khud alcafwa wa'mur bilcurf waacrid can iljaahiliin waidaa samicuu lagwa acraduu canhu akhlaaqda tirada badan ila waxaa arkaysaa marka qur-aan ka sheekeynay qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun tiri aayadaha kusoo aroray oo sifaatka dadka mu'miniinta la sheegayo وعباad الرحمن الذيina yمشhوna عlى الأرض hwنا وإdا khاaطبهم الجاhiلوna qalوu سلاmا والذiina yبيtuna لرabهم سujدا وقyاmا aيadahaas suuرaة الفrقاn kusoo arooray tirada badan laysa البiرa an تwlوu وuجوهكم qبل المشرق والمغرب ولkن البiرa maن آmنa بالlah واليوم الآkhر والملائكة والkتاب والنبيiن وآtى الماl عlى حبه ذوي القربى واليتاmى والمasاkين aيadaha kusoo arooray وhakda yaعni qur-aanka ayadaha tirabadnidooda waxay ka hadlaysaa akhlaaq wanaagsan in loo yimaado walaa tastawi alxasanatu wala asayi'a idfac bilatii hiya axsan magarat faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiim yani haddii qofka waxaa la rabaa inuu mar kasta waxa wanaagga aad doorto oo akhlaaqda fiican uu doorto ayaa qur-aanku ugu yeeraya nebigu wuxuu ku ku koobay bictadiisii iyo soo dirkiisiiba inuu akhlaaqdaas wanaagsan kamilo oo taam yeelo inamaa buciftu liutamima saalixa alakhlaaq saasaaba la ii soo saaray akhlaaqda wanaagsan inaan taam yeelo wa fii riwaayatin makaarima alakhlaaq ma garata biriga oo ah jimaacu lkhayr nebigu wuxuu ku fasiray albiru xusnu lkhuluq biriguba waa xusn اkhulq wuxuu ku ducaysan jiray allahuma hdinii liaxsani اlakhlaaq laa yahdii liaxsaniha ila ant ilahu igu hanuuni akhlaaqda wanaagsan aduu un baa dadka ku hanuunin kara allahuma kamaa axsanta khalqii faaxsin khuluqii saasuu ku ducaysan ku ducaysan jiray nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh ilahu saad u hagaajisay khilqadayda oo bini aadan sawi iga dhigtay akhlaaqdeeda u hagaaji markii la weydiiyey dadka waxay tirada ku galaan maxaa ugu badan wuxuu yihi taqwa allahi iyo xusn اlkhuluq taqwada ilaahay iyo akhlaaqda wanaagsan ayay ku gelayaan ina min akmali اlmu'miniina iimaana axsanuhum khuluqa dadka waxaa ugu iimaan fiican dadka ugu akhlaaq wanaagsan qofku wuxuu ku gaarahayaa xusn اlkhuluq darajat asaa'imi alqaa'im kullu intaasoo dhan waxay kutusinaysaa yacni in akhlaaqdu ay boos yaab leh ka degan tahay oo diintu ay aada uga hadashay oo la odhan karo tashriica islaamiga ah oo dhan wuxuu ku salaysan yahay nadariya akhlaaqiya ayuu ku salaysan yahay cibaadaadka waxaa loola gol leeyahay inay akhlaaqda wanaajiso cibaadadu afcaashan la subinaya keli ah lama rabo afcaashan waa ka mid laakiin waxbaa loola gelayo samaro ah samaradaasina waa xusnu khuluq bal u fiirsada qur-aanka salaada markii laga sheekeeyey waxaa lihi ina asala wa aqim asalaa ina asalaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar salaada tani waa inay kaa reebtaa waxaa xun inay kaa reebta wey markaasay salaada samaradeedii iyo wixii loola gol lahaa iyo natiijadii laga reebay markaasaa la helaya fiiri soomkii kutiba calaykum asiyaamu كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون دنت لقلي محي تهي والتقوى عبس إلهي إن إلهي كعبسته انت هسأل قارة وابركة سومتي زكري خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها يعني زكاة طهرة حولها waxay u tahay iyo naftaba waxay u tahay yacni mayrid la mayrayo oo bukligii lagaa mayrayo oo shuxii lagaa mayrayo oo muudanimadii lagaa mayrayo oo raxmad iyo wanaag aada la imaanaysa oo masaakiinta aad u naxariisanaysa ayay ayay calaaqo la leedahay xajkii akhlaaq buu ku dhisan yahay alxaju ashhur macluumaat faman farada fiihina alxaja falaa rafata walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj lama rabo xumaan oo dhan lama rabo marka xaj ku jirta fisqi iyo jidaal iyo waxa haweenka calaaqada la leh waxaas waa lagu diidan yahay waa lagu diidan yahay waa lagu tababaraya waa lagu laylinayaa cibaadaadkan laylis baa ku jira laylis ayaa ku jira hadda intaa keliya maahan ogaada mucaamalaadka laftigoodu waxay calaaqo la leeyihiin akhlaaq markii dalaaqa laga hadlahayey iyo soo celinta faidaa balagna ajalahunna faamsikuuhunna bimacruufin aw faariquuhunna bimacruuf waashhiduu daway cadlin minkum waaqiimuu shahaadata lilah dalikum yuucadu bihi man kana yu'minu biاllahi walyawmi اlaakhir ma garat yani saasaa lagu waaninayaa ma garat qofka saasoo kale ah waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja yani taqwadii ilahay markaas la socota yani qofka markii wax la amrahayo waxaa la xusuusinahayaa inuu muraaqab yahay inuu muraaqab yahay in allaha in allaha bima tacmaluuna khabiir in allaha bima tacmaluuna basiir u fiirso aayadaha dalaaqa aayadaha kulli ku salaysan saasa la leeyahay saas yani mucaamalaadkii maaliga ah albayicaani bilkhiyaar labada qof wax kala gadanaysay khiyaar bay leeyihiin markaasaa laleeyahay fain sadaqaa wabayanaa buurika lahumaa fii baycihima hadday rur sheegaan oo caddeeyaan oo qishka ka daayaan ilaahay waa u barakaynayaa beecoodii wain kadaba wakadama muxiqat barakatu baycihima yani waa marka uu qofku maxaan ku dhaha attaajiru asaduuqu alamiin waa la ammaanay inuu maca nabiyiin yahay ma garata wahaakada marka wax kasta waxay calaaqo la leeyihiin akhlaaq mucaamalo kasta oo qofka muslimkaa uu suubinahayo aragtida akhlaaqigaa ayaa la socota midda kale waad ogtihiin oo adduunka kan hadda la joogo waxaa xukumo qaanuun laakiin qaanuunku hadduu hurdo qofku suura buu yeeli karaa qaanuunku waa seexdaa muslimiinta ilaa ninka askariga iyo ninka booliska ah ayaa waardiyeeya laakiin qanuunka ilaahiga ahi riqaabo daakhiliyaa jirta riqaabadaa daakhiliga ahi waa iimaanka ilaahay baa ku eeganaya oo ixsaankii oo la yidhi ixsaanku muxuu yahay an tacbud allah kaannaka taraah fain lam takun taraah fainahu yaraak maa yalfidu min qawlin ila ladayhi raqiibun cajiib halkaan malag baa kaa saaran wax kasta waa la qorayaa wax kasta waa lagaa qorayaa saa darteed riqaabadaas daatiga ah ayaa adiga ku xukunta kuma xukunto askarigii baa seexday askarigii baa halkaa aaday qaanuunku kuma jeedo xaq kuu siin mayso inaad khalad ku dhacdid inaad khalad ku dhacdid kuu siin mayso walidaalik akhlaaqdaas islaamku waa akhlaaq calaaqa la leh caqiidadii oo aan ahayn mujarad damiirku wuxuu jecel yahay ama aan lahayn mujtamacaasaa raba waa ka duwan tahay akhlaaqda marka runtii waa kala duwan tahay akhlaaq fardiyaha jirta oo qofka laga rabo shaksi ah akhlaaq waxaa jirta usari ah oo caa'ilo ah akhlaaq bulsheedeed baa jirta akhlaaq dawliyaha jirta akhlaaq dadka muslimiintaha ee dadka gaalada udhaxaysa intaba ayaa jirta akhlaaqda fardiga ah adigu inaad fiican tahay oo tahaarat nafs qad aflaxa man zakaaha ikhlaaskii iyo daacadii iyo mutaabacadii iyo runtii iyo cifadii adaa lagaa rabaa iyo inaad carada qarisid waalkaadimiina algayr waalcaafiina can innaas adaa lagaa rabaa yani dhaqanka wanaagsan oo suluuka shaksiga ah oo qofka laga rabo in uu ku sifoobo adaa lagaa rabaa akhlaaqda xunna waa lagu diidan yahay inaad isticmaashid oo sukriyadii iyo wixii la halmaala iyo qofka inaad ku jeesjeestid akhlaaqda fardiga ah oo shaksiga ah oo adiga lagaa rabo horta waa in lagaa helaa taa waa masalo akhlaaq caafimaad waxaa jirta usari ah oo cidda ka dhaxaysa waalidka waa in axsaan usuubisaa waalidka ixsaankiisa iyo birulwaalidayn waa khuluq wanaagsan laakiin waa akhlaaq usari ah oo bilwaalidayni ixsaana qofka waalidka inaad axsaan usuubisid baa ilaahay xukumay waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wabilwaalidayni ixsaana qofkii waalidka ah inaad ixsaan usuubisid baa ilaahay ka farad farad ka dhigay waajib ka dhigay waxaa ka mid a carruurtaada inaadan layn oo aadan ku gaboodfalin walaa taqtuluu awlaadakum min imlaaq inaad carruurtaada iyo xaaskaaga aada wanaag la jeclaatid inay kaa xumaan oo akhlaaqda wanaagsan quu anfusakum wa ahliikum naara ma garan dadka ehelkaa ahaa iyo arxaamtaadii ahaa faaati da lqurba xaqah qofkii dadkii kaa horreeyey oo magiciisiga ahaa waa inaad siisaa nebigu markuu dhibanaya salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxyaalu ka dardaarmay waxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa arxaamakum arxaamakum xadiiska anas baa wariyey fii maradi mawti markuu dhimanayey war dadka riximka ah war dadka riximka ah ka warqaba ka warqaba oo u naxariista oo wanaajiya ayaa ka mid ahay waxaasoo dhan marka waxa akhlaaqda usariga ah bay ka mid haweenkaagii wacaashiruuhuna bilmacruuf inaad wanaag kula dhaqantid walahuna mitlu aladii calayhina bilmacruuf ma garat ayaguna xaqaasay leeyihiin adna xaq baad leedahay ayaguna xaq bay leeyihiin waa inaad siisa waa inaadan ku suubin wixii mas-uul alla kaaga dhigay icdaal iyo wixii la mida inaad ragga u diidid wadaa طalaqtum الnisaءa fabalagna ajalahuna falaa tacduluuhun an yankixna azwaajahuna idaa taraadaw baynahum bilmacruuf inaad meherka siisid waaatu nisaءa saduqaatihina nixla wahaakada akhlaaqda wanaagsan khiyaarukum khayrukum khayrukum liahli nebigu saasuu yihi salawaatu llahi wasalaam usradii iyo caa'iladii iyo waalidkii iyo carruurtaadii iyo qaraabadii akhlaaq khusaysaa jirta oo loo yaqaan akhlaaq usari ah mawduuc bay qaadan kartaa muxaadar dhan bay qaadan kartaa laakiin waa dul maraynaa haddii aan la yidhahdo waxaa ka mid ah akhlaaq ijtimaaci ah akhlaaq bulshada akhlaaqdaas bulshadu waxaa ka mid ah in aad tahay qof saalixa oo dadka bulshadaah kugu hareeraysan aadan dhibin kaas horta kowka ah almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih bulshadaa kula nool waa inay kaa nabad gashaan nabadgalka ay kaa nabadgelayso waa sadaqa sadaqa wey sadaqa ayay gelaysaa ma ahan inaad intaad yeeshay waxaa lagaa rabaa in aad noqotid akhlaaq iijaabi ah oo waxtar ah inaad la timaadid wayudcimuuna aطacaama calaa xubihi miskiiman wayatiiman waasiira inaad dadka waxtirtid baa lagaa raba aytaamtii iyo araamishii iyo dadkii lasoo qafaashay inaad waxtirtid baa lagaa rabaa waxaa lagaa rabaa inaad raxmad la timaadid xadiiska saxiixa ahaa oo nebigu yihi salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhi waxaa ka mid ahaa inuu yihi irxamuu turxamuu waqfiruu yakfir illaahu lakum ma garan waxaa lagaa rabaa islaaxu daati ilbayn inaad dadka dhexdhexaadisid oo isku keentid baa lagaa rabaa waa akhlaaq ijtimaaci ah waxaa lagaa rabaa inaad dadka xoolahooda cunin laa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaili ila an takuna tijaaratan can taraadin minkum oo lagaama rabo inaad tahay balaayo dadka booba oo dadka dhaca wax gado oo tijaarayso oo dadka wax ka bedelo taasaa lagaa rabaa ishkii laguma ogola waylu lilmudafifiin aladiina ida ktaaluu cala annaasi yastawfuun waida kaaluuhum aw wazanuuhum yuksiruun yani waxaa lagaa rabaa markaad wax gadanaysid ishka inaad ka daysid ishku ma ahan wasniga iyo kaylka keliya maaha ishka waxaa la waxaa ka mid ah wax dhacay inaad keentid waxaa ka mid ah wax aan loogu talagelin jawdadii la rabay aan ahayn inaad keentid oo bini aadamka aan loogu talagelin wax inaad keentid mulawas ah oo wasakaysan oo ay dhici karto mararka qaarkood hadda burka ukrania laga keenoo kale waxaa la yidhahdaa waagii mufaacilkii nuclearka ahaa oo qarxay ayaa wuxuu subiyey ishcaac iyo inuu fallaaro gano adduunka waa laga mamnuucay lagama qaato burkaas oo kale meelaha adduunka ah lakin waxaa dhici karta inaga yaa inaga burka in loo keeno cage laga keeno yaa yaqaan qishka daawooyinka la keenayo dooskii loogu talagalay ma yahay waktigeedii ma yahay waa qish qishkaas oo kale waa waxyaalaha akhlaaqiga ah oo ijtimaaciga ah oo loo baahan yahay bulshadu inay nadiif ka tahay akhlaaqda usarigaa bay ka mid ah waxaa ka mid ah dadka taagta yaran xoolahooda inaan la cunin walaa ta'kuluuha israafan wabidaanan an yakburuu carruurta yararkaa xoolahooda in la cuno oo aytaamta ah wixii iyo dadka ducafada ah cumuuman dadka looma ooyaanka soomaalida u bixisay oo aan ciddi kaaga daba imaanayn in aad hargaamaysid lama rabo waxaa lagaa rabaa dadka waxooda inaad u nabadgelisay walaa tabkasu nnaasa ashyaa'ahum yani inaad qof waxaa jira musoon tahay wuxuu rabaa tijaaradiisu u socoto inuu kuwa kala caayo oo yidhahdo kuwaas ma ujeedaa macna mar wax dhacay bay keeneen kan weeye kayta weeye dad saasaa jira oo isleh adigu taadu ma soconayso haddaan dilka ilaahay aadan jaa-ifayn ma garan taas waa akhlaaqda ijtimaaciga waxaa laga rabaa wax alla wixii keeni kara mujtamacaas inuu isnoco oo sida suurat alxujuraat ay sheegtay laa yaskar qawmun min qawmin casaa an yakunuu khayran minhum walaa nisaaءu min nisaaءi casaa an yakuna khayra minhun walaa talmizuu anfusakum walaa tanaabazuu bilalqaab dhaqankaasoo dhan inaad tusaa laga rabaa inaad soomaalidu waxay ku haysaa ilay iyo lugay iyo wax maaragtay dhaqan noocaas oo kale ah ayay isticmaalaan sukriyada qofka maxaan ku idhaahdaa lagu jees jeeso waxaasoo dhan diintu waa diida waxay diiday tajasuska ijtanibuu kaiira min aldan ina bacda aldanni ism walaa tajasasuu waxay diiday kiibada walaa yaktab bacdukum bacda ayuxibu axadukum an yaakula laxma akhiihi mayta fakarihtumuu yani dhaqanka ah in laysxanto oo laysbanaysto oo diradiraala jiro oo tajasus tajasus jiro yani tatabuc cawraati innaas in la raacraaco akhlaaqdaasna waa la diiday maxaa loo diidayaa nasiijka ijtimaaciga bulshada isku xirnaanteeda oo dhaawacaya bulsho isnacday bay noqonaysaa bilcaks waxyaalaha la jideeye waxaa ka mid ah ifshaau salaam oo bini aadamku uu isku jeclaanayo nebiga hadalkii ugu horreeyey markuu madiino yimid laga maqlo hadda bulsho muslimana markaasaa la asaasay ogaada nebigu wuxuu yidhi afshu salaam afshu salaam waacim acaam hadalkaasaa ugu horreeyey nebiga wax laga maqlo salawaatu llahi wasalaamu afshu salaam salaanta in la fidiyo calaa man carafta waman lam tacrif qofkaad taqaani qofkaadaan aqoon yacni nabadgeliyo waa la isnabadgelinaya dhibaata ma jirto ilaahay ha kuu naxariisto nabadgelye ha ku siiyo waa saas wey nebigu wuxuu yidhi waxaa idinku xasadaa yuhuudu laba arrimood salaantaas iyo aamiinta aad leedihiin markaad salaanta tukanaysaan yuhuud waad idinku xasdaysaa maxaa dhacay waa qiyam ah in la isnabadgelinayo iyo in ummad la wada yahay jamaaciyaho meel lagu wada tukanayo akhlaaqdaas marka waa akhlaaq ijtimaaciya akhlaaq ijtimaaciyahoo loo baahan yahay in la ilaaliyo oo bulshadoo dhanna ay wada ilaaliso isku naxariisadii dadka jaarka ah inayna isdhibin waa akhlaaq ijtimaaciya wallahi laa yumin wallahi laa yumin wallahi laa yumin man lam ya'man jaaruu bawaa'iqah qofka aan darsi ka nabadgelayn wax qiimo ah ilahay xaggiisa kama leh hadduu rabo ha tukado hadduu rabo ha tukado siduu nabigu u yidhiba hiya fi nnaar markii la yidhi haweeneydan waa tukataa waa tukataa laakinaha tu'dii jaaraha hiya fi nnaar akhlaaqdaas marka ijtimaaciga ah ilaalin ayay u baahan mujtamaca xayiga ah oo noolna waa mujtamaca isku naxariista isnabadgeliya maxaan ku idhaahdaa akhlaaq ay ka dhaxayso ee wada jooga ay ka dhaxayso ayaa loo baahanya waxyaalaha ijtimaciga waxa kamid dulmiga oo kale in la joojiyo ilahay wuxuu yhi in allaha laa yuxibu alظaalimiin waqad khaaba man xamala dulma qofkaasi waa hoogay yacni dulmiga sharecadu ma ogola xadiidka ugu muhiimsan oo reer shaam ay wariyaan وحديثك أبو ذر النبي وكوري صلوات الله وسلامه عليه أبو إدريس الخولاني مركة أورينا كان وحو يجثو على ركبتيه وحو كفر شجر الوليسة لو يا عبادي إني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا حديث كذا يعني إلهي وحرم ظلم حديث كاس من أعظم أعظم حديث يرويه أهل الشام شام حديث إوريا حديث وقيمة بناوي ما قرأت حديث كاس الظلم كاس meel kasta ha galo qofku ama hash dulminayo ama xaaskiis ha dulminayo ama caruurtiis ha dulminayo ama maxaan ku idhaahdaa aqaaribtiis ha dulminayo ama bulshada kale ha dulminayo intaba waa soo gelaysa hadda su-aali la isweydiinaya waxaa ugu badnaa haweenka yani intii laga tago oo aan masruuf la siinayn oo aan la dhaqa la dhaqayn oo aan la dhigayn oo aada moodid adiga addoon aad soo iibsatay inay tahay qoftan saddex sanaa layga maqan yahay ilahi baa idin ku dhaashay ninkaasi nin kariima ma yahay nin xishoonaya ma yahay nin wax isku falahaya ma yahay nin ilaahay ka cabsanaya ma yahay ninka haweentu meel ku qabirto saddex sana aan tu usoo oranayn oo aan wax siinayn oo caruurtiisa ka warqabin kafaa bilmar'i isman an yudayica man yaquutu qofka intaasa ku filan dulmi intaasa ugu filan ismi intaasa ugu filan marka arrimahaas oo dhan waa arrimaha ay diintu diidayso waxaa la diidayaa in waxa khaladka laysku kaalmaysto sharcadu ma ogola waa khalad ijtimaaciya walaa tacaawanu cala alithmi walcudwaan inama la ogol yahay wax wanaagsan laisku kaalmaysto watacaawanu cala albiri waltaqwa haddii bulshadaasi aynan isku kaalmaysanayn waxa xunxun waxa xumaanta waa la waayaya cid loo hiilin mahayo nin tolla ay yiri loo hiilin mahayo nin la tuu dad laayay gadaal la marsan mayo waxaasoo dhan waa laga digtoonaanaya waxaa ka mid akhlaaqda ijtimaaciga ah qawli zuur wajtanibuu qawla zuur waad ogtihiinoo qof baa been sheegaya oo been ka markhaati kacaya oo xaq islaameed qaadanaya ma garata ay dhici karto in loo qasaaso qof ay dhici karto xoolo islaam inuu ku qaato yani dhici karto inuu ku banaysto farj xaraara wajtanibuu qawla zuur nabiguna wuxuu ku sheegay muubiqaadka inay ku jirto salawaatu llahi wasalaamu caleyh waxaa ka mid ah xaqa in la qariyo waxyaalaha ijtimaaciga weeye walaa taktumu shahaada waman yaktumha fainahu aatimun qalbu qof baa markhaati ah oo og wuxuu ku leeyahay anig maxaa iga galay aniga dadkaan shidadooda ma geli karo war xaq baa baaba-ahaya war waxbaa maaragtay laleeyahay oo waajib ah baa maaragtay lumahaya waa inaad sheegtaa wa aqiimu shahaadata lilah waa inaad runta sheegtaa waa ka markhaati kacda bulshada nool waa saa bulshada nool waa saa waxaa ka mid ah amaanaadka in la celiyo in allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha amaanaadka amaanaduna macno awsaca weeye wax lagu dhiibtay keliya maaha xataa xilalku waa amaano amaanadaas in la celiyo wey akhlaaq wanaagsan oo dhan in lagu sifoobo weeye oo ay ka mid tahay islaax daati ilbayn laa khayra fi kathiirin min najwaahum ila man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas hadda waan ogtihiinoo maalin walba waxaa waajib nagu ah intaas oo dayn ah nala ku leeyahay waxaan ku gudan karnaa waxaan ku gudan karnaana waa sadaqo inaan bixinno waa in aanu amar macruuf aan farno waa inaan qof u kaalmayno waa inaan imaadat aladaa can iariiq aan jidka ka qaadno waa in aan dadka dhibka ka dayno waxaasoo dhan sadaqay noqonaya waxaasoo dhan sadaqadana aanu maaragtay la imaanayno ayay noqonayaan yani qof waxaa tahay iijaabi ah oo waxtar ah oo bulshadii wax u kordhinaya bulshadii akhlaaqdaas waxaa loo yaqaanaa akhlaaq ijtimaaci ah waa in la ilaaliyo bulsho kastoo nool waxaa laga rabaa taa waxaa laga rabaa haddii xataa xumaani timaado inaadan xumaanti laftigeeda aanan la imaan idfac bilatii hiya axsan ma garata wayadra'uuna bilxasanati asayi'a ulaaika lahum cuqba daar ilahay saasuu ku sheegay dadkaasi wixii xumaan ahaa waxay ku jaazaynayaan oo ku gufaynayaan oo ku gudbaayaan wax wanaaga saa darteed marka bulshadaasi inay noolaato ayaa idman akhlaaq laga rabaa jirta dowladda akhlaaq yani dhaqan dowladeed ah oo laga rabo ninka raaciga ah oo mas-uulka ah waxaa ka mid ah inuu ummadda la tashado waa khuluq latashibu nebiga waa lagu ammaanay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh fabima raxmati min allahi linta lahum walow kunta fadan galiida alqalbi lanfaduu min xawlik facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamr aayaddaa waxay soo degtay bacda gaswati uxud uxud gadaasheed uxudna waad ogtihiinoo la tashigii lala tashaday dhalinyarada dhib baa ka yimid ayagaa rabay in la baxo oo halkaa la aado oo magaalada laga baxo nebiguna ma rabin salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh in la baxo laakiin waxaa la leeyahay arrinkaasi keeni maayo in lagu khaldamay ma keenahayo in musaawaradaasi ay tagto washaawirhum fi lamr hal isku khilaafo shawrku ninka madaxda ahi ma waxay ku tahay waajib mise waa shay nadbi ah culummadu ha isku khilaafeen raggoodii hore laakiin waktigan hadda mucaashirka ah oo la joogo haddii ninka la yidhaahdo jeenigaa furan oo xaakim mutlaqa ah taysaa rabtaa yeeli kartaa ummadda cidi ka hari mayso saa darteed ninkaa waa in lagu sandulleeyaa inuu bulshada la tashado ahlulxalli waalcaql inuu la tashado wa amruhum shuuraa baynahum saasaa lidaka muslimiinta ah waxaa ka dhaxeeya iyo amarkoodu waa waa laga mushaawaroodaa nebiguna salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi umuurihiisoo dhan tashigay ku socdeen ma garatay beder laga bilaabo maxaan ku idhaahdaa xaggee degnaa ilaa iyo noloshiisii oo dhan xataa haweenkiisa ula tashado umu salama xudaybiya oo kale uu yidhahda dadkii warkayga waa diidana see yeelaa tashigaasu ku jira nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dhaqankaasi marka waxaa la rabaa musaawaradaas siiba caalam islaami waxaa aada ugu badan istibdaadka iyo keligitaliska iyo maxaanku idhaahdaa nin aan dadka warka ka yeelin arrinkaasi marka mushaawaradah waa akhlaaqda islaamka oo in lagu dhaqmo ah saasayna ahaayeen dadkii wanaagsanaa oo saalixiinta ahaa oo ummadda way la tashan jireen oo weli caada cumar waad ogtihiin oo waxaa quraada ayaa majliskiisa fadhigi jirtay oo waxu sheegi jirtay waxaa ka mid ah akhlaaqda laga rabo dawlad ahaan la rabo khuluq alcadl cadaalo cadaalo in la helo cadaaladu waa ummaduhu waxay ku jiraan wey ummaduhu waxay ku dhisnaadaan ma garatay ummad aan cadaalad ku dhisnayn ma noolaan karto walidalika culamadu waxay yidhaahdaan ummad kaafir ah ama dawlad kaafir ah oo caadiladii inay jirtaa dhici karta laakiin dawlad muslim ah oo daalimadii ma jirayso sababtu waa sunna ilaahiya sunnada ilaahiga ahi dulmigu ma sii waari karo dulmigu ma leh jirada dheer uu ku istaaga ma leh saa darteed ummaddu waa inay dareentaa in cadli jiro oo loo garsoonayo cadaaladdu macnaheedu ma ahan adiga waxaan ku siiy inaa hebel siiyo dadka waxay isku khaldaan cadaaladdu waxa weeye qof bal meeshuu munaasibka ku ahaa in la geeyo wey dadku kala cilmi badan kala karti badan ma garatay waxaa la rabaa in la geeyo qof walba meeshii u qalmay in la helo qiyam alcadligana waa in la kobciyaa ma garatay walidaalika ilahay wuxuu yidhi in allaha ya'muru bilcadli waalixsaan aayaddaas waxay yidhaahdeen ajmacu aayatin lilbir waalfadli wamakaarim alakhlaaq culimadu saas ku sheegeen aayadda kulmisa weeye makaarim alakhlaaq in allaha ya'muru bilcadli cadli waa waajib oo cadligu ogaada ma aha ninka saaxiibkaaya keliya xataa cadowgaaga cadaala loo baahan yahay walaa yajrimanakum shana'aanu qawmin calaa an laa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu liltaqwa waidaa qultum facdiluu haddaa hadal tidhaahdaanna hadal cadaalo ku dhisan oo aan jawr ku dhisnayn dhahaya cadaaladu marka waa liljamiic kaafir ha noqdo xabiib ha noqdo baciid ha noqdo qariib ha noqdo waa cadaalo saa darteed ixsaankuna waa tafadul qofkii inaan waxsaansashin waa arrin kale arrinkaas marka waxaa la rabaa in la ilaaliyo waana qiyamka aada u dhumay caalam islaami xagga dawladaheeda waxaa ka dhumay waxaa ka mid ah cadaalada ka mid ah qofku inuuna wuxuu xaq u lahaa uunan helayn ayaa ka mid ah bulshadu marka waxaa la rabaa in ay ku khasabto dadka madaxda u ah inay cadaalad suubiyaan waxaa ka mid ah akhlaaqda dowladda alraxma cala alumma ummadda in loo naxariisto nebigu haddee wasagii yidhi allahuma man- man waliya min amri ummatii shay-an qofkii shay ka mid ah ummaddaydaas madax ka noqda oo fashaqa calayhim dhiba fashquq calayhi adiguna dhib ulugo oo hagaanka tuur haddee ducada nebigana waa mujaab qof allaale iyo qofkii qabta amarka muslimiinta meel ka mid ahoo rifqi u suubiyana ilaahu adna u tur hadda ayana waa mujaab waa la ajiibaya marka waxaa rabaa ummadda in loo naxariisto oo la dareemo danyarta iyo haweenka iyo caruurta iyo dadka yaanyada ka shaqeeya iyo reer baadiyaha iyo tabaalaha iyo abaaraha iyo dadka agoomaha ah iyo dadka iskoolada dhigta iyo dadka dugsiga dhigta iyo dadka waalan iyo odayaasha iyo raxma loo baahan yahay dadka muslimiinta waxay lahaan jireen eh, dadkaas oo dhan in la muraaceeyo oo baytilmaalka wax laga siiyo oo asnaaftaas oo dhan laga warqabo oo ummaddaasi ay noqoto ummad israbto oo isqaadata isqaadata ayaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay dowladdu inay ilaaliso ummadda akhlaaqdeeda ayaa loo baahan yahay in aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi aladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi dunya waalaakhira dadka jecel in faaxishadu ay socoto oo iska socoto faaxishadu waxay ku socon kartaa ama in dadku ay ku sheekaystaan amaba in wasaa'il loo istiqdaamsado hadda tirada ka badatay ama internet ha noqoto ama t v ha noqoto ama sinima ha noqoto ama mobel ha noqoto ama hadal ha noqoto eh wixii noocaas oo dhan oo faaxishaho mujtamaca karaamadiisa wax u dhimahaya dadka la rabo inay qabtaan oo ummadda ka ilaaliyaan waxa weeye waa waa dowladda wey faafreeb waxyaalaha faafreebka loo yaqaan wey ummaddu waa in xayndaab ay leedahay maxaa soo gelaya waxaa soo gelaya waa in laga warqabaa waxaa dhici karta cunno dhacda inay soo gasho waa in laga warqabaa waxaa dhici karta akhlaaq xun inay soo gasho waa in laga warqabaa waxaa dhici karta dad jiran oo xambaarsan cudurro khatar ah oo idis iyo wax la mid ah inay bulshada soo gelayaan waa in laga warqabaa waxaa dhici karta akhlaaqda waddanka ku socota dadka bulshada ah oo da'yarta ah oo aan weli wax kala dareemin ayay saamaynayaan dowladdaa laga rabaa inay wax ka qabato aflaamta la dhigahayo maxay yihiin dowladdaa laga rabaa idaacada maxaa ka baxa dowladdaa laga rabaa wahaa kada yani jihaadkaas yani riqaaba ah oo inay ilaaliso ah oo faafreebka ah waxa weeye waa dowladda wax laga rabo weeye oo loo baahan yahay inay ka warqabto waxyaalaha runtii kale oo la oran karo akhlaaqda dowladda muslimka ah ay kula dhaqmayso dadka kale oo aan muslimiinta ahayn waxaa ka mid ah oo ay dhici karto in aan aada loogu baraarugsanayn in macrakadii akhlaaqiga ahayd oo aan isleenahay maanta waa waxa yar oo u haray dadka muslimiinta ah waa wixii lagu soo islaamay oo mashriq iyo maqrib dadka maanta muslimiinta ahi waxay kusoo islaameen dadkii muslimiinta ah oo wanaagsanaa akhlaaqday ka arkeen waddamo aan la furan oo aan xoog lagu imaan ayaa islaamtay oo tiro badan hadda indonesiya oo dowladda ugu weynaa lama faxin oo dad tujaara u tegey waxa uun dadkaasi qanciyey dhaqankii dadka muslimiinta ah ama run ha sheegayeen ama ballanka ha wefinayeen ama ha ahaadeen dad raxmad badan ama dad dulqaad badan ha ahaadeen ama dad cadaala ku dhaqma ha ahaadeen akhlaaqdii ay ku arkeen ayaa keentay dadka islaamka ma garat marka arrinkaa noocaasi dadka muslimiinta maanta ma wataan oo dhaqankaa ma wataan waxaan ka cabsanayaa in arrintu ay noqoto arrin cajaa'iba sababtu marka gabadha yurub joogta lagu kaxaynahayo walaalkeed uu leeyahay naagtaydiyo wey oo saa uu ku geynayo ma garatay ama odhanaysa ninkeedii waa kala tagnay oo meel cilaa ay tegayso oo masana iyadoo uur leh ay dhakhtarkii u tegayso oo dhakhtarkii uu leeyahay yaa ku uuray le saaxiibkay oo uu leeyahay adiga diidan inaan wejigaaga arko ama aad islaantid seebaad nin ajnabihi kaaga zanaysay akhlaaqda noocaasi akhlaaq cajaa'iba wey akhlaaqda cajaa'ibka waxaa ka mid a cayrta la qaadanayo oo beenta la sheegayo oo shan iyo labaatan meelood la iska sijilayo akhlaaqdaas ma u malaynaysaa inaan dad ku kasban karno inaanu ummad ugu sheegi karno inaanu fiican nahay ma dhici karta waxaan u malaynayaa arrinkaasi in wax badan ka soo noqon doonaan yani waxa weeye qofku ku fiirin mahayo waxa aad sheegaysid waxa uu ku fiirinahayaa sidaa u dhaqmaysa ballanka ilaalintiisa amaanada runta samtiga kaa muuqda waxaasaa qofku qadarinaya arrinkaasina waxaan isleeyahay waktiga hadda la joogo wax waxaan u malaynayaa akhlaaqdaasi inaanu ku dhacno ayaanu ku sigannahay ilaa baqiya yar mooye dowladda muslimka waxaa laga rabaa in ay ballanka oofiso wixii ballan la gasho waa in oofisa oo ballanka oofintiisu arrin yar ma ahan xataa haddii dadkaas aad is leedahay wa way burinayaan ballankaas waa inaad tidhaahdaa ballankaas waa ka baxay oo iclaanaysaa waima takhaafanna min qawmin khiyaanatan fanbid ilayhim calaa sawaa haddaad isleedahay ballanka ninkan waa ka baxaya oo isleedahay wuu ku dhagrayaayo waa kaa hor imaanaya waxaad tidhaahdaa niyo ballankaas waa ka baxay si qofku u ogaado bal u fiirsada nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi si uula dhaqmay xudaybiya dadkii ballanka lala galay ballankii markii uu dhammaaday ayaa halkaa waxaa yimid abujandal oo haddee waxa ka muuqda ilahay og yahay oo haddii la cadaabay oo muslim ah markaasuu leeyahay magaalnimadii baa laygu celinaya magaaladii baa laygu celinaya ballanka waa oofinaynaab maxaa dhacay nebigu muxuu fiirinaya salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu fiirinayaa natiijada iyo samaraduu fiirinaya ummad aan ballan lahayn oo akhlaaq lahayn oo cahdi lahayn macno male ma garat macno male ummadda waa ina qofkaan muslimka ahay waa qof keli ah qofkaa keliya ahay sabir iyo adkaysin iyo ixtisaab iyo ajirkii waa uu helaya hadduu ku dhintaana jannu ku gelaya haddii ilaahay faraj u keenana faraj buu yeelanaya laakiin ummaddii in loo kharibo ma ahan qiyamkeedii maslaxo aani ah oo mar muuqata in loo in loo baabiyo maaha alwafaa bilcuhuud wax sahlan maha in allaha laa yuxibu alkhaa'iniin khaa'iniinta ilahay ma jecla ma garatay marka arrinkaasi waa arrin loo baahan yahay in loola dhaqmo waxyaalaha cajaa'ib kale waxaa ka mid ah dadka gaalada hoose naga dhexayso dagaalku naga dhexeeyo hadday ammaanna weydiistaan oo aan u keenno oo yidhahan qur-aankaan maqlaynaa waa in la maqashiiyaa hadday diidaan oo yeeli waayaan gashada lagu celiyo wey wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah uma abliqhu ma'manah meeshiisa in la geeyo wey yani ballankii aada gashay baa saa ah waa inaad ballankii oofisaa cuhuudda inoo xataa wixii cahdi loo malayn karo qof inaga inaga mid yahay hadduu ballan qof ku keeno oo ballankaasi saa ku yimaado ma ahan fulaan iyo zayd iyo callaan inuu iska afduubto ma ahan ummadday ceebaynaysaa ummadday baabi'inaysaa xataa wixii keeni kara yacni qof aaxaad min annaas ah oo loo malayn kara qof muslimiinah saa yeelay haddaan burino ma garatay qad ajarna man ajarti ya umahani nebigu saasuu ku yidhi fatxi maka umuhani waxay tihi walaal in adeerkaa wuxuu leeyahay waa cali eh waxaan dilahayaa ninkan waa magangeliyey qad ajarna man ajarti ya umahani qofka adigu magangelisay waa magangeliyeyna marka dadka muslimiinta waxaa rabaa inay ballanka saa ku ilaaliyaan dagaalkii laftigiisii oo aanu gaalada la diranayn akhlaaq bay leedahay ma ahan wax akhlaaqda ka baxsan akhlaaqda in la ilaaliyo weeye wqatiluu fi sabiili اllahi aladiina yuqaatiluunakum wala tactaduu in allaha laa yuxibu lmuctadiin gaaladii aan diriraynay ma ahan waa diriraynaaye sahrabnaa yeeli karnaa dirirtii akhlaaq bay leedahay cunuga la dili maayo yarka ah haweenta la dili maayo maa kaanat haadihi lituqaatil ma garatay ninka odaga ah oo zaminka la dili maayo ninka raahibkaah oo ku jira kaniisadda ama meesha ku cibaadaysanaya la taaban maayo dadka aan muqaatilada ahayn oo khadamka ah la layn maayo waxaas waa akhlaaqda islaamka dagaalka xataa ma aha ninka waa dirirteene saarta u dirir diriir gobeed islaamku wuxuu yaqaanaa diriir gobeed in la ka adkaaday oo gaala hadda naga adkaatay oo inaga xoog badatayna ma ahan inaan qiyamkeennii iyo shareecadeennii iyo akhlaaqdeenni aan baabi'ino maaha ma garatay akhlaaqdeenni inaan waa inaanu dirirnaa laakiin dirir gobeed aan dirirnaa oo iska celina cadowga sida layskaga celiyo laakiin biakhlaaq waad ogtihiinoo wixii dhacahayey oo gaalo islaam dirirhayeen waayihii hore hadda akriya taarikh alxadaara alcarabiya jostaf lobon ninkan faransiiska ah uktaab ka qoray markii sabiibiyiintu ay qudsi iyo qabsadeen iyo meelahaas salaxidiin alayuubi ka qabsaday suu yeelay salaxidiin alayuubi xataa dadkii ahlu dimmada ahaa iyo suu u magangeliyey xataa yuhuuddii meesha lagu haystay suu u magangeliyey suu ugu naxariistay si aan qof damba loo layn waxaasoo dhan waxay ahaayeen akhlaaqu islaam wax la mida maana arag bay yidhaaheen ayagu wuxuush bay ahaayeen waa ognahay in wuxuush yihiin ilaa hadda ilaa hadda akhlaaqiyaadka waxshi waa waa ka buuxa say u dhaqmahayaan sidai ciraaq yeelayaan sida afghanistan yeelayaan sidai caalam islaamka yeelayaan say u dhaqmahayaan kulli waxshinibaa ka muuqata farqiga inoo dhexeeyana waxa weeye innaga dagaalkeeduna waa dagaal akhlaaq ku saabsan qofka xataa la dilahayo tamsiil lagu suubin maayo la googoyn maayo ma garanta la gubi maayo wahaakada yani waxa weeye dhaqan gubeed oo ka tarjamahaya diin samaawi ah oo khaatam ah oo akhlaaq ku dhisan wa innaka la calaa khuluqin cadiim ayaa diinteenu ku dhisan tahay ma garat ma ahan akhlaaqdaas xataa qofka asiirka ahaa ee weli amrigu isagay u tahay oo u taallaa siduu ka yeelayo ama waa u dilin ama waa u furan qof kale ama waa cafinaya intaba xaq buu u leeyahy intaba xaq buu u leeyahy laakiin wayudcimuuna acaama calaa xubihi miskiinan wayatiiman waasiira qofkaasi inta uu nala joogo waa in la karaameeya waa in wax la siiyaa waa in wax la taraa ma garatay waa inaan sabri loo dilin iyo gaajayn ma garatay akhlaaqdaasoo dhan waa akhlaaqda laga rabo cafwi mararka qaarkood haddaa og tahay qofka kan inuu wax ku tari doono amaba uu risaalo fiican kaa gudbin doono ayaa fal isticmaal sumaama waa lasoo xiray see bani xaniif u ahaa saakaa lagu soo xiray halkaas ku xiraya wuu arkaya dadka muslimta tukanahaya waxbaa la taraya waxbaa la siinahaya see see tahay baa la oranaya markii damboo la sii daayana waa isaga islaamay asiir buu ahaa nin muslim ayuu noqday yacni dhaqanka ah dadku inay naarta galaan inaan jeclaano waxaa ka fiican inaan jeclaano dadku inay jannada galaan wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin raxmaddii ilaahay nabi wuxuu noo soo diray qofkii aan badbaadin karno oo ka badbaadin karno min annaar in laga badbaadiyo wey salamat ibn alakwac ilaa toddobaatan nin buu xudaybiye soo qabtay oo keenay nebigu markuu keenay wuxuu yidhi iska sii daa laa nabda'uhum bifujuur ku bilaabi mayno annagu fujuur ayagu ha qaateen fujuurka awalkiisa iyo aakhirkiisa ha qaateen hadday quraysh yihiin wuu sii daayay madra calayhim wahaakada waxa weeye abaal ayaa nebigu suudinayay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu mucim ibni cadiy hadduu nool yahay oo igala hadli lahaa kuwa kan hadda maanta aan soo qabsaday oo asraa badri ah waa u sii dayn lahaa muxuu ugu sii daynayaa waagii daa'if uu ka soo noqday ninkii magangeliyey weeye nebiga salawaatu ullahi wasalam yani abaal buu gudayaa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi hebel haddaad aragtaan yaan la dilin dagaalka bader maxaa dhacay wuxuu ku jiray raggii saxiifadii kacbada lagu waxeeyey raggii burburiyey oo soo riday buu ka mid ahaa oo muqaadacadaas yidhi maxaan ku yidhahdaa ma soconayso ma garan waa kada abaal ayaa la dhiganayaa abaal ayaa la dhiganaya xusnu lkhuluq ayaa la muujinayaa xataa waxyaalaha loo diiday in la laayo munaafiqiinta nebigu ka warqabo inay gaalo yihiin laa yataxaddathu annaasu anna muxammadan yaqtulu asxaabah dad ku sheekaysan mahayaan in maxamed baa dadkiisa laynaya ku sheekaysan mahayaan dacwadu sumcay u baahan tahay in la ilaaliya u baahan tahay waxaana laka sheegahayo waxa weeye maaha inay macno ku fadhin macno ku fadhiyaysaa dad badan bay xaqii ka ka daboolaysaa saa darteed akhlaaqda wanaagsan in lagu dhaqmo wey akhlaaqda ah in dadka khayrka la jeclaado nebi maxamed salawatu llahi wasalaamu calayhi markii daa'if uu ka soo noqday oo sidii loo galay malakul jibaal wuxuu yidhi kuwa kan ma halaagaa may wey ilahay waxaan ka rajaynayaa an yukhrija min aslaabihim man yacbudu allaha laa yushriku bihi shaya ilaahay waxaan ka rajaynaya inuu ka soo saaro caqibkaas ayaga inuu ka soo saaro waa laga soo saaray waa laga soo saaray ma garatay ma intaqama linafsih naftiisa weligii uma xanaaqin innagana ogaada waxyaalaha hadda in ugu badan oan u malaynay inaan diinta u xanaaqsannahay ashkaasteena aan u xanaaqsannahay innaga nafteena aan u xanaaqsannahay waxaan diidannahay hebel baa i xumeeyey ama hebel baa saa ii yeelay ama hebel baa saa ii nicisay ba akhlaaqdaadii iyo makaarim alakhlaaqdii iyo wixii la ogaayo odna kaga kaga kaga tanaasuleysaa ma garatay qofku dadkuna waa bini aadano waa wax wax waa fahmaya qofka akhlaaqda leh oo waxa kan qiyamka rumaysan waa muciis qofaa waxaa arkaysaa wuxuu leeyahay diinta tan sabir bay u baahan tahay in loo adkaysto oo lagu cadaabo oo lagu shideeyo qofa wuxuu kuleeyahay aniga daaci haddaanay haddaanan askar haysan iyo qof maaragtay askari waardiyeya dadka u yeeri maayo oo dad waxaa rabtaa inay ku ammaanaan keliya laa yumakkanu rajulu xataa yubtala shaafici baa saas yidhi qofka sidiisaba lama tamkiiniyo oo boos looma dhiibo ilaa la ibtileeyo oo la ogaado qofka horta saalix mayna saalix maa akhlaaqdaas tirada badan oo sii dhumaysa oo aan isleenahay waxa weeye dacwadu say ku bilaabatay iyo maanta say marayso farqi baa udhexeeya badbaaday u baahan tahay waxay u baahan tahay inaan nafteeda muraajacayno waxay u baahan tahay inaan ogaano ilaahay waxba inaga inagama rabo wamaa khalaqtu ljina waalinsa ila liyacbuduun maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yuطcimuun yacni ilaahay waxba uguma oolid naftaada un dadaal inaad badbaadisid naftaadana maxaa ku badbaadinaysaa inaad jidka saxda a ku socotid oo aad ku miisaantid miisaanka sharciga waxaad suubinaysid waxa aad diidaysid waxa aad nacaysid waxa aad jeceshahay ha noqoto wax miisaanka sharciga ku salaysan ha noqoto wasali allahuma wasalama calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin